bاlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacdu dhammaan akhyaarta sharafta leh waayo aragga odayaasha culimaa-udiinka dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wakhtiga saa u soo hurteen una soo ajiibteen culummada shirkan amama kelimaddan waxa uu ciwaankiisu yahay wacyigelin iyo nasaa'ix ay culummadu ay bixin doonto marka dhammaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waa culummadii soomaaliyeed gaar ahaan culummadii gobolka u dhashay ee muddo badan la sugahayey marka baaraka allaahu fiikum in laga wada faa'iidaysan doono ayaa maanta rajaynaya ilahay idinkiis maanta waa maalin arbacaad taariikhdu hijriguna waa soddon rabiculawel kun afar boqol soddon iyo lix waxaan fili doonaa insha allahu tacaala inuu noqdo kelimaddan ama muxaadaraadka dhici doona ee wacyigelinta iyo nasaa'ixda iyo khayraadka isugu jira in ay noqon doonaan hoteelkan ama gobolkan kuwii ka dhaca kuwa ugu qiimo badan insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan kusoo dhawaynayaa siduu culummada noo baro macallin maxamed macallin cabshir cilmi guuleed siduu culummada noo baro nuuguna sii xiriiriyo intii sii hartay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu soo dhawo alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalayaal jazakum allahu khayran culummadan waa culummo aada badankooda garanaysaan sheekh cabdullaahi macalin cabdiraxmaan sheekh nuur macalin qaasim waad garanaysaan sheekh cabdullaahi macalin cabdiraxmaan sheekh nuur sheekh cabdullaahi sheekh xaashi cabdi sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed aadan goley iyo anigoo maxamed macalin abshira sheekh cabdulqaadir nairobi buu ka yimid sheekh cabdullaahi sheekh xaashi cabdina wuxuu ka yimid burca sheekh cabdullaahi macalin cabdiraxmaanna wuxuu ka yimid dubay maadaama ay kulankooda halkan uu ahaa kelimaad tawjiihana wacdiyay muxaadaraadna ay masaajidda ka jeedinayeen ayay waxay jeclaysteen dadkana inay la kulmaan odayaasha ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan marka insha allahu kelimaad koob kooban ayaan culummada siin doonaa kelimada ugu horeysa waxaan kusoo dhawaynayaa sheekh cabdullaahi sheekh xaashi cabdi الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلاة cuqalada iyo odayaasha iyo culimada iyo dhallinyarada halkan timid oo majliskan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi walaalkay siduu soo igu soo wareejiyaba kelimad kooban ayaan insha allahu tacaala inaan halkan kasoo jeediyaan doonaya kelimadaa waxay ku saabsan tahay maadaama aan dadweynaha muslimiinta aanu ka mid nahay yacni muslimiinta waxyaalaha laga rabo inay ka mid tahay walaalnimada in la ilaaliyo in la ilaaliyo kulanka in la ilaaliyo oo dadku ay yihiin dad iswaafaqsan khilaafka iyo waxyaalaha dacfiga iyo taagdarrada keenayaan laga fogaado arrintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ayuu qur-aanka kusoo celceliyey nebiguna axaadiid aada iyo aad u badan ayaa laga wariyey oo mawduuca ku saabsan allah subxaanahu wa tacala kitaabka qur-aanka wuxuu ku oranayaa wactasimuu bixabli illahi jamiica wla tfrquu wاdkuruu nicmaة اllahi عalaykum id kuntum acdaءa faأlafa bayna qulubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwana wakuntum calى shafa xufrat min الnari faanqadkum minha allah subxaanaه wa tacaala aayadda laba arrimood buu arrinana amrayaa haddaanu muslimiintii nahay arrinna muslimiinta waa uu kaga digayaa arrinta muslimiinta la amrayo waxa weeyaan dhammaantood allah wuxuu leeyahay wاctasimuu bxabl اllahi jamiica walaa tfrquu muslimiinay gebi ahaantiinaba kitaabka alle barta oo ku dhaqma isla markaa wuxuu nooga digayaa ha ku kala teginina leanna muslimiinta sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga marka qur-aanka lagu soo dejiyey ka hor intaan nebiga la keenin oo nebiga aan la soo bixin xaaladii ay ku noolaayeen ummaddii nebiga laga soo saaray oo quraysh iyo qabaa-ishii ku heernayd xaalad aada iyo aada u foolxun oo ayaddu ay sawiri doonto oo sawir dhab ay ka bixin doonto ayay ku noolaayeen xaaladday ku noolaayeen waxaa ka mid ah dabka inaysan kala qaadan jirin yacni ninba ninku ka xoog badan yahay inuu u talin jiray ninku inantiisa intuu soo barbaariyo markay weynaato inuu god ku ridi jiray intuu subaxii soo qaado inuu ceer ku ridi jiray allahna qur-aanku ku sheegayaa wayda almaw-uudatu su-ilat biayi dambin qutilat ninku inantiisiibu inta soo kaxeeyo ayuu ceer ku tiri jaahiliyatuljahala ayay ku noolaayeen allah marka wuxuu leeyahay waxyaalihii ay ku baaba-een quraysh iyo qabaa-ishii ku heernay tafaruqaa ka mid ah yacni qabiilba qabiil ayuu maaragtay ayuu dhici jira oo layn jiri allah marka waxa uu leeyahay واعتصموا بحبل الله جميعا حرقها لقب صدى ولا تفرقوا حكرة تجنينا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دب الرسوس تحاردتكم وليدين مثلا النبي قال لكين صلى الله عليه وآله وسلم وحضا هيدين ضد أي أوضح حيث عراب قامرتي كسوقات nabiga sala allahu alay slam markuu ka hajiriyay magaalada maka wuxuu tegay magaalada madiina magaalada madiina laba qabiil oo wada dhasha wada dhashay oo asalkood ay yaman kasoo jeedaan oo la kala odhan jiray aws iyo khasraj ayaa nebiga kusoo dhaweeyey markii dambeetana nebiga markay soo dhaweeyey nebigu ansaar u bixiyey labadaa qabiil qabiil yareed qabiil yar oo yahuud la yidhaahdo oo shaam kasoo guuray ayaa isku diray dabka iska dabka iskaga qaadi jiray afartan sano dagaal muddo ku dhowbaa dagaal baa dagaal ka dhexsooda markaasa ilahay wuxuu leeyahay wadkuruu id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum dib u xusuusta wadkuruu nicmat allahi calaykum galladda alla idin galay xusuusta oo ah islaamka ilahay idinku walaaleeyey id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum maadaama markii horeeta ad ahaydeen colaad gaamurta kuwa ay u dhaxayso aan dabka kala qaadan wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha haadaan baad qarka ka taagnaydeen aadaanta qarka ay ka taagnaayeen maxay tahay waa kufriga gaalnimada oo gaalnimada hadday ku dhiman lahaayeen oo nebi maxamed ilaahay usoo saareen jahanamo ayay ku daadan lahaayeen taasaa marka allah xusuusinaya wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha kadalika yubayinu llah marka walaalayaal waxa weeyaan islaamka nicmada oo nabiyullaahi moxamed ummaddii muslimiinta ummaddii kufaarta aha ku walaaleeyey annaka ayaa maanta uga baahi badan oo aabbayaasheen iyo awowayaasheen ay muslimiin ahaayeen آيات كانت الله سبحانه وتعالى وحب كورنيا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آيات أمرك إلهي نبي كسو دجيي نبي صلى الله عليه وآله وسلم الله يقول لي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه خط دير بسلاها نبي أجيدي خط دير بهرتسك أجيدي وضبع مستقيم كقال يا نبي ولا تتبعوا السبل wadooyin gudban oo dhinaca midigta kaga baxaya dhinaca biixda kaga baxaya ayaa nebigu jeexjeexay khadkii mustaqiimka ahaa nebigu marka wuxuu yii wadadaa mustaqiimka ah ilaahay uu noogu baaqayo waa islaamkii uu yii wadooyinka gudban oo dhinaca midig iyo dhinaca bidix kaga baxaya waa wadooyin wado kasta shaydaan uu taagan yahay oo dadka u gacan haadinaya uu leeyahay war wadadaa dheer hana sihraad baa ka kaaga baa ka sokeeye wadooyinkan gudgudkaabaa khayr ku yaallaayo kusoo kusoo weeco ninkii ajiiba rag iyo dumar wuxuu noqdoba جهنم جينا يا مركا شيطان الله مركا وحا وليه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ايضا ايضا رتكم معنتاي الهي وحو نبو يريا كتابك iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam inaan walaal ku noqono oo aan iska ilaalino wax allaah iyo wixii khilaaf keenaya laana shaydaanku waa cadow bani aadamka iyo jinniga cadow uu yahay wax allaah iyo wixii ilaahay raadi ahaanshiisa seejinaya ayuu ugu baaqayaa aayad kale ta allah subxaanaه watacaala waxau ku ohanaya wma kana lmumini walaa muminaة ida qada اllaha warasuuluh amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim wman yacsi اllaha warasuulahu faqad dala dalaala mubiina ninka muminka iyo gabadha muminada suurtagal maahan wax loogu fadhiyana maahan ilaahay iyo rasuulkiisii xukunkoodii inay xukun kale ka doorbidaan ilaahay iyo rasuulkiisii qofkii xukunkooda xukun kale ka doorbida oo xeerbeegta aada ama nidaam kaloo la keena gaaladu keentay aada qofkaasu waddadii xaq ahayd waa uu sheegay qof ay cidlaa qaaday ayuu noqonaya aayad kaleeta allah waxa uu ku oranayaa falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima allah waxa uu ohanaya falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay khaaliqii ku abuuray baan ku dhaartay nabiyullaahi muxamedow ilahay naftiisuu ku dhaaranayaa khaalidii ku abuurtay baan ku dhaaranayaaye laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ma ay rumaynayaan oo iimaankii waajibka ah oo qofka muslimkaa laga doonayay gaari maayaan mu'miniintu ilaa saddex arrimood laga helo altaxkiimu ilaa kitaabi illahi wa sunnati nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam xukun kasta ee dadka muslimiintaa dhex maray ama ha yaraad ama ha weynaado ilaa kitaabka iyo sunnada ay u celiyaan oo nebiga xakamka laga dhigto ka labaad marka labada qof la kala xukumo ama labada qabiil oo wax kala gaaran la xukumo qabiil walba uu ku qanco qabiilka laga xukumay arrintaa uu ku qanco xukunka ilahi iyo xukunka rasuulka ama hadday laba qof ahaayeen qofka garta laga helay gar laba nin kama wada qoslisee uu qof haddii la yidhahda kitaabka ilaahay sidaasuu xukumay sunnadii nebigu sidaasay xukumtay inshiraax sadri qofka laga helo oo arrintaa uu ku raali noqdo shardiga saddexaad muxuu yahay wayusallimu tasliima inay hoggaansamitaan dhab ay sameeyaan yani wayusallimu tasliiman inqiyaadku waxa weeyaan awrka awrta la rarto waxaan filayaa dadka badankooda miyi bay soo mareen rartiga la rarto waa laba midkood awr hayina inuu yahay oo haddii xataa meel aan waddo ahayn ama dhagaxa la qaadsiiyo kaa hari maayo iyo rartiga waxa weeyaan aan hayinka ahayn oo waxa weeye kubaal maraya marka qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa inuu hayin yahay sidii rati hayin oo kaleeto haddii la yahay nebi moxamed baa sidaa yidhi inuu yidhaha samicnaa waa dacna haddii la yahay ilaahay baa sida yii sidaa yidhi inuu yidhaha ilaah waa aqbalay xukunkaagii taana waxa way aayadaha aanu soo akrinana waa caddaynayaan iimaankaagi baaba ku xihanba falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum arrintani aayaddan iyo aayadihii aan soo marnay kuwa noo imaan doona ka hadlaysa dawladda kaliya ma khusayso waa inaan arrintaas si fican u maqalnaa waxay khusaysaa salaadiinta qabaa-isha odayaasha qabaa-isha labada nin oo garta gelaysa xataa waxay khusaysaa macallinka qur-aanka ee ardada qur-aanka u dhigaya haddii laba arday ay yidhaahdaan khadka ayaan musaabaqa ku samaynaynaa farta aan dhigaynana musaabaqa tartan ku samaynaynaa na kala xukun haddii uu mid aan khadka qurxonayn uu yidhaahdo adigu khadkaagu waa faolxun yahay oo joor uu sameeyo waa soo gelaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima saddexdaas haddii mid ka mid haddii la waayo qofku iimaan ma leh laba haddii la waayo iimaan ma leh saddex haddii la waayona kasii daranba aayad kaleeta allah subxaana wa tacaala wuxuu ku oranayaa wama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi inama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum liyaxkuma an yaquluu samicnaa waadacna wa ulaa'ika hum almuflixuun mu'miniinta guud ahaantoodaba aayaddan aayadii hore bay ku micno tahay waxa weeyaan waxaa laga sugayaa wax kale maahan haddii loogu yeero kitaabka alle war kitaabka ilahay aan uxuguntanna haddii la yidhaahdo ama rasuulka sunadiisa aan uxuguntanno qofka mu'minkaa wax kaa laga sugi maayo an yaquluu samicnaa waadacna ilaahuw xukunkaagi waa aqbalnay ilaahuw sunadii nabiga waa qaadanay wax ka laga sugi maayo hadduu yidhaahdo sida soomaalidu dhaqankeedu yahay badankeeda dad kolley maarata iska fiican waa jiraan laakiin dhaqanka soomaali min daraf ilaa daraf anigu qabaaisha soomaaliyed in badan baan dhex maray dhaqanka dhex yaallaa ilaa man raxima rabbuhu waxa weeyaan xeerbeegato ayaa dhaqan ee xugunsato waa xiiqday ama waxa weeyaan waa cayrtooda erey kastoo laga cabiraba waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala mid kastoo annaka naga mida ka abuuray biyo yar oo mahiina ka abuuray waa u ogaa wax allaaliya waxaanu samayn doono nebiyullaahi moxamed baa alla noo soo diray looma soo dirin nebiyullaahi moxamed salaada kaliya inaan tukano looma soo dirin alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina tawxiidka laga soo bilaabo ilaa imaadat ladaa can ariiq nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam aliimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanka qofka muslimkaa laga doonayo wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo lixdan qaybood buu ka kooban yahay meesha ugu sarraysa waxa weeyaan waa qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq laga soo bilaabo tawxiidka u sarreeyo ra'sulislaam ah ama ra'suliimaan ah ilaa laga soo gaaro degaan dega hoose laga soo gaaro oo ah waddada muslimiinta wax allaaliya wixii dhibahoo yaalla inaad ka qaadid iimaankaaga ka mid tahay jus-iya ka mida markii meesha ay ka baxdana iimaankaagi unbaa daciifaya ogo ilaa qofku marka dambe sifru soo istaagay ilaa marka dambe qofku sifru soo walaalayaal marka waxa weye kelimadeeda ma dheeranayo culamada dambeeto ayaa maarata arrimaha ay ka hadli doonaan faahfaahin doonaa waxa weeyaan nolosheenna iyo xayaatadeenna waxay ku jirtaa annaka oo xayaatadeenna iyo nolosheenna u celiya xukunka ilaahay iyo rasuulkiisii xukunkiisi inaan u celino xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulku maahan micnaheedu dawladda in laga sugo ninka raggaa waxaa laga rabaa qoyska asagu uu mas-uulka ka yahay reerkiisa iyo ilmihiisa islaamka intuu ka garanayo inuu ku dhaqmo ninka maaragtay suldaanka ah ama ugaaska ah ama caaqilka ah qabiilkiisa waa inuu ilaahay uga boqo oo had xuquuqda lagu leeyahay uusan duudsiin qabaa-isha kaleeta xuquuqdooda haddii kaleeta waxa weeyaan god madow ayaa qof kastoo annaka naga mid a la gelinaya raggii naga horreeyana waa la geliyey maantana ilaahay baa og raggii naga horreeyey meeshna meeshay ku sugan yihiin rabbi baa garanaya qofkuna wuxuu fursad u haystaa soomaalidu waxay yidhahdaan rag iska celi rabbi baa looga fogaadaa aan nafteenna ilaahay uga boqno waxa weeyaan oona uga baqno nafteenna wixii hore lasoo dhaafay lasoo dhaafiyey laakiin midda hadda joogta nin walbaba mas-uuliyaddiisa maalin aan fogeyn baa ilaahay weydiinaya nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa oo laga wariyey ayaa nebigu wuxuu leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim mathalu ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi saa'iru ljasadi bisahri walxuma yani nebigu sala allahu alayh wali wasalam tusaalo xayi ah ayuu ka bixiyey muslimiinta ama mu'miniinta dhabta ah dhaqankoodii tusaalooda wuxuu yahay nebigu wuxuu yihi dadka mu'miniinta tusaalahooda waxa weeyaan mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim mu'miniinta tusaalahooda waxa weeyaan sida iskugu naxariisanayaan sida isku jecel yihiin ka mathal jasadi alwaaxid qof keligiisa jirkiisao kale baa mu'miniintu ka dhigayiin kulligood haddii adiga marka waxa weeyaan ciddi caaradeed caawa ay ku xanuunto ama badxi kaa muddo ma seexanaysa abadan ma seexanaysa kadalika muslimiintu waa sidaa waxa weeyaan dadweynaha muslimiintu ay ka kooban yihiin waxa weeyaan xanuunka ama dhibaatada soo gaarta qof walbo annaka naga mid waa inuu ka xanuunsado laakiin hadduu yahay reer bani fulan balaa haysata ha haysata hadday rabto ama qoyska jufada la yidhahdo balaa haysata hala dunta hadday haddii rabto haddii la yidhaahdo waa midda indhaha maanta soomaaliya ka keenta wey gaar ahaan nebigu muxuu ka hadlayaa waa muslimiinti muslimiintii guud ahaaneed wey soomaalidu waxay yidhahdaan ninkii wax walba doonaa wax walba u waayaa wax walba markaad doontid wax walba waad waayaysaa ninka ragga ahina wuxuu nin ragga ku yahay walaalkaa hadduu aftahan yahay kufaan asaga hadduu geesi yahay kufaan asaga xoola hadduu yeesho asaga kufaan haddii laakiin xasad meesha uu yimaado dee adna waa jabaysaa kan kalena waa jabayaan waana midda islaamka uu ka digayo wey marka walaalayaal marka nebigu leeyahay mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim mathalu jasadi lwaaxidi marka leeyahay waa muslimiintii guud ahaaneed annaku waa iskaga sukaynaa muslimiintii guud ahaaneed dad walaalaana maalinta qiyaamaha raximku carshiga hoostiisa ayuu imaanaya maalinta markii qiyaamuhu intuu dhaco qoraxda halkan la keeno oo dad badan caraqa ka soo baxa ama dhiidka ka soo baxa uu hafin doono oo ku dhex maarata ku dhex quusi doono oo cadaabka ilaahay uu adkaado oo waxa weeye jahanamo yacni waxa weeyaan toddobaatan kun oo zimaam inta loo soo xiro hal kasta oo hoggaanba toddobaatan malag ay hayaan ay soo farabaxsanayso maalinta iyada ah raximka waxa weye taxta alcarshi uu imaan doonaa wuxuuna weydiin doonaa ilaahu qofkii i gooye goog waana ilaahay ballan buu qaaday qofkii raximka gooye ama qaraabo goyska ilaahay bari inuu goyn doono maantay baan fursad haysanaa raggii naga horreeyey hadday wanaag lahayna wanaaggii bay la tageen haddii ay xumaan kasbeena xumaantiba maanta bay godka kula jiraan maanta annakaan fursad haysana aan fursaddaas ka faa'iidaysano ragga odayaasha oo salaadiinta ah oo ugaasyada ah kolley ugaasya reerku weli ma samaysana salaadiinta ah cuqaasha ah ilaahay subxaanahu wa tacaala berri markii qiyaamaha la gaaro oo ilaahay uu yidhaahdo yawma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaydin sha'nun yuqniih maalinta odagu uu ka carari doono inankuu dhalay inantiisa uu ka carari doono xaaskiisa uu ka carari doono nin walba annaka naga mid waa sugaya jagada waanu jecelnahay laakiin nadaamay noqon doontaan qofkaan ilahay uga baqin هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة والأخوات انتينا كوكل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيد كجتنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد